Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ka socda dhismaha waddooyin laami ah kuwaas oo horey loo soo gabagabeeyey wejigii koowaad waxaana hadda meel wanaagsan maraya dhismaha wejiga labaad kaas oo dhowaan markaasi lasoo gabagabayn doono guddoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdulaahi Maxamed Faroweyne ayaa kormeer uu markaasi ku qiimeynayo tayada dhismaha waddooyinka laamiga ah ku tegay goobaha ay ka socoto shaqada markaasi dhismaha waddooyinka laamiga ah waxaana kormeerka kadib guddoomiyaha uu sheegay in markaasi dhowaan lasoo gabagabayn doono dhismaha wejiga labaad ee mashruuca nagaada waxaanu kormeer ku samaynay waddooyinkii magaalada ka socday qaybtii package two annagoo eegayna tayada waddada iyo eh, kalsoonida shacabka iyo meesha hadda wax marayaan runtii waxaa farxad weyn noo ah sida wax u socdaan iyo quruxda iyo tayada waddada ka muuqata oo dadku waxaa iska jira warar facebooka lagu bartay oo laleeyahay eh, wadda haddii la sadusa nin caddaana samaynaya waddada way fool xumaanaysa waddadu ma ahan qofka qurxinayaay ama iyada ilaahay qandaraaslaha maaha waa cidda dabagalka iyo shaqada haysa qandaraasi qofka qaataay design buu ku qaatay lacagna waa ku qaatay sida u samaynayo laakiin mas-uuliyad gaaraa jirta annaga waxaa nooga wakiil ah eh, b i u nimanka la yihahdo afka qalaad oo ma- shirkiyadda mashruuca injilaab madax uu yahay bankigana waxaa ka wakiila unibos sabab marka sidii loogu talagalay ay wax isaga dhimaani ma jiri karto waxaan rabnaa inaan dadka u sheegno waxay noqon doontaan waddooyinkaanu waddooyin tayo sare leh oo kuwii hore loo sameeyey oo ishiina aad ku aragteen aysan ka tayo liidan inay ka sarreeyaan maahane taasi waa ballanqaad